waxaan kasoo noqday dhowaan socdaal aan kusoo maray wadanka ingiriiska iyo wadanka etoobiya intii aan joogay wadanka ingiriiska waxaa ii suurta gashay inaan arko xubnaha baarlamaanka labada goleba ee saaxiibada somalilanna iyo madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyadda iyo aqoon-yahano iyo saxaafadda intaba intii aan joogay wadankan etoobiya waxaa ku beegnaa joogitaankaygu xilligii shirka auda ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka iyadoo laftigeeda waxay suurtagalay inaanu la kulmo wasiiro fara badan oo kasoo qeyb galay shirka iyo safaarado iyo khubaro iyo saxaafadda intaba
waxaad kulanteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya maxaad ka wada hadasheen
waxaanu ka wada hadalnay laba qodob baa runtii ugu muhiimsanaa mid waxa weeye sidii maxaan idhahdaa wadahadaladii maxaan idhahdaa imka hakadku uu ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha allah bidnahi alkariim midna waxa weeye sidii shaqaaqadan imka ka taagan halkan tukaraq maxaan idhahda loo dhammayn lahaa dadka reer somalilan iyo dowladda somalilan midna dooni maayaan dhibaatay iyo dagaal iyo iska horimaad iyo colaad iyo midna dooni maayaan runtii laakiin xaqiiqduna waxa weeye ciidankeenu muu dhaafin maxaan idhahda dee xuduuddiisa mana dhaafayo madaxweynuhu saas buu yidhi oo inu cid ku duulo jaarkeena diyaarumani wagaag arrimaha wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ad isla soo qaadeen wasiirka dhigaaga ah xili muu bilaabmayaa wakti cayiman oo aad qabsateen ma jirtaa wakti cayiman maanaan qabsanin laakiin runtii waxaan isla garanay ahmiyadda ay leedahay in dib loo bilaabo arrinta tukaraq maxaad kusoo gebagabayseen in dee si mataqaanaa nabada lagu dhameeyo oo layska ilaaliyo waxlaa wixii keenaya isku dhac ayaan isla garanay sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa